ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afarta bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda eritereya oo weerarro duqaymo ah ka geystay gobolka tigrey dad ameerikaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka ciidamada dowladda xabashida etoobiya oo saddex boqol oo ruux ka qafaashay magaalo ka tirsan gobolka tigre taasoo ay bil ka hor la wareegeen mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin oo baahiyey isdaar maqal iyo muuqaal ah oo lagu soo bandhigayo dagaal ka dhacay qaybo ka mida gudaha dalka maadhi baarlamaanka xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo ansixiyey ku-biiritaanka ururka isbahaysiga shangahay askarta dowladda xabashida etoobiya oo tacadiye iyo boob ka dhana hantida dadweynaha ka geystay magaalooyin ka tirsan gobolka tigray ee dhaca waqooyiga dalka etoobiya dad soomaali ah oo lagu xiray dalka iswatiini iyo shan ruux oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka kuuriyada koonfureed qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka iyadoo garabyada hubaysan ee isku haya maamulka gobolka tigre ee xukuumadda adisababa iyo jabhadda hubaysan ee t b l f ay dhowaan heshiis laba geesood ah ku gaareen waddanka koonfur afrika ayaa lasoo sheegayaa in duqaymo culus lagu garaacay magaalo ka tirsan gobolkaas telefishinka jabhadda hubaysan ee t b l f ayaa baahiyey xogta duqaymo dhowr ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda eritereya kuwaasoo laga soo calaamadeeyey magaalada eurub oo ka mid a magaalooyinka gobolka tigrey warbaahinta t b l f ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka eritereya ay beegsadeen goobo ay dadku ku badan yihiin oo ay degganaayeen dad shacab ah sida xarumaha waxbarasho iyo isbitaalada caamka ah iyo xarumo kale oo ay sheegeen inay ka madax bannaan yihiin talisyada ciidan kooxdan ma aysan sheegin haddii uu jiro khasaare ka dhashay duqaymaha xagga cirka ah ee ka dhacay gobolka tigrey balse ku gaabsatay in dowladda eritereya ay si ulakaca u beegsatay goobaha dadka rayidka ah islamarkaana jebisay heshiiskii ay gaareen iyaga iyo dowladda federaalka etoobiya dhowaan ayay ahayd markii war ka soo baxay taliska jabhadda mucaaradka ee ka jira waqooyiga dalka etoobiya ay dowladda dhexe ugu baaqday in ciidamada eritereya ay ka saarto gobolka iskudhacyadu ay ka socdaan ee tigrey walow aysan arrintaasi kasoo jawaabin xukuumadda adisababa t b lf ayaa horey uga digtay xadgudubyada ay ku kacayaan ciidamada milatariga dowladda eritereya ee ku sugan gobolka tigrey tani ayaana kusoo beegmaysa xilli la filan karay in iskudhacyo hor leh ay dhex maraan milatariga etoobiya iyo jabhadda la magac baxday xureynta dadka tigreega ee t b l f dhinaca kale dowladda xabashada etoobiya ayaa xabsiga dhigtay ilaa saddex boqol oo ruux oo dhallinyaro u badan kadib markii ay howlgallo raaf jamaaci ah ay ka samaysay gobolka tigre ay dhaca waqooyiga etoobiya inkastoo heshiis nabadeed ay wada gaareen jabhadda t b l f iyo dowladda etoobiya etoobiya ayaa haddana lasoo sheegaya in xiisadu ay weli ka aloorsan tahay gobolka ciidanka xukuumadda federaaliga ayaana lagu eedeeyey inay boob iyo xadgudubyo kala duwan ka geysteen gobolka tigray in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa laga qafaalay magaalada shire oo bil ka hore ay la wareegeen ciidamada etoobiya waxaana sidoo kale jira dadyow kale oo iyagana laga qafaashay magaalada almata ciidanka federaaliga ayaa waxay sidoo kale boob u geysteen sharikadaha hantida gaarka loo leeyahay gaadiidka iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada shire tani ayaa u muuqata mid xiisada dib usii kicin karta iyadoona jabadda t b l f ay weli ka dhaga adeegayso inay hubka dhigto waxaa hadda soconaya ayaana ah wixii ay horey uga digtay t b l f taasoo sheegtay in haddii ay hubka dhigto lagu tumanayo sharafkeeda سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday dhismo ku yaala xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo akhrinaya war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiinta xalay fiidkii weeraro qorshaysan ku qaadeen xarumaha ridada ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agaarkeeda weerarada uu isugu jira istiishhaadiyo iyo inqimaasiye ayaa si gaar ah loola bartilmaameedsaday qaybta bari ee madaxtooyada ridada magaalada muqdisho halkaas way ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhuumaalaystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda ridada ah allah fadligiisa ciidamada mujaahidiinta ah ee fuliya weerarada ayaa si xirfadaysan oo khibrad iyo xeelad ku dheehan tahay uga gudbay dhammaan jidgooyooyinka faraha badan ee wacada ugu dhigay wadooyinka muqdisho waxay gaareen goobihii yoolkoodu ahaa waxayna madaxdii ridada oo khabar moog ah ku bilaabeen rasaasta mujaahidiinta weerar ka qaaday oo ka tirsan katiibada istishhaadiyiinta ayaa dagaalku la wareegay xarumaha cadowga gaar ahaan halka loo yaqaano villa rose mujaahidiinta ayaa sidoo kale u tallaabay dhanka madaxtooyada halkaasu ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus weerarada ayaa socda muddo ka badan siddeed iyo toban saacadood ciidamada mujaahidiintuna waxay fashiliyeen isku dayo badan oo uu cadowgu doonayay inuu ku soo ceshado gacan ku haynta dhismayaasha waxaa jira khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray madaxda ridada oo ay ka mid yihiin wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiir dowlayaal saraakiil ciidan iyo askar intaba ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo saanad milatari oo ay ka qanimaysteen maleeshiyaadkii ridada ee ku fashilmay duulaanadii ay ku soo qaadeen xalay ilaa xilligan oo duhur ah waxayna si buuxda gacanta ugu hayaan dhismayaal ku teedsan madaxtooyada ridada weerarka mujaahidiinta ayaa sababay inuu baaqdo kulan muhiim ah oo ay u balansanaayeen xubnaha labada gole ee dawaaqiidda ah ee sharci-dejiyaasha isugu yeera sidoo kale madaxweynaha kooxda ridada murtad xasan sheekh maxmuud ayaa lagala cararay madaxtooyada isagoona loola baxsaday dhinaca garoonka diyaaradaha muqdisho waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala anagoo weydiisanayna inuu sugo geesyada islaamka ee naftooda u horaya sidii ay u ciqaabi lahaayeen cadowga ridada ah ee u taagan la dagaalamka shareecada islaamka una ololeynaya gaalnimada iyo dhaqamada gurcan ee qowmuluudnimada ah faahfaahin intaa ka badan waxaan soo gudbi doonnaa xiliyada nagu soo aadan inshaa allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballanqaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah wayakuuna addiinu lilaah fain intahaw falaa cudwaana ila cala aldaalimiin waxaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan mu'asasada azalaaq ah ayaa baahisa isdaar maqal iyo muuqaal ah kaasoo lagu soo bandhigayo weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisanaya askarta xukuumadda maali ku lahaayeen gudaha waddankaas maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي waa isdaar cusub oo soconaya ku dhowaad siddeed daqiiqo oo ka soo baxay mu'asasada azzallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kaasi oo soo bandhigaya sida uu u dhacay weerar xoogan oo ay mujaahidiintu ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali filimkan oo ah qaybta koowaad ee silsilad loogu magacdaray waqlud calayhim ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar laba iyo labaatankii bishii dilxij ee lasoo dhaafay lagu qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada dowladda maali ku leeyihiin duleedka magaalada caasimada ah ee bomaako saldhigga la weeraray oo lagu magacaabo kolokani ayaa ku yaala deegaanka katay oo shan iyo toban kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah halkaasi oo uu ku sugnaa madaxweynaha waddanka maali kaasi oo la sheegay inuu shir la lahaa saraakiisha ciidanka inkastoo madaxweynaha ay ciidamo gurmud ah kasoo saareen saldhiggaasi islamarkaasina ula carareen dhanka iyo magaalada bomaako haddana mujaahidiinta ayaa khasaare xoogan gaarsiiyey askarta xukuumadda iyagoona halkaasi ka daabushay hub iyo khanaa'im kala duwan
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
mu'asasada azallaaqa ayaa isdaarkani kusoo bandhigaysa sida uu u dhacay weerarkaasi malxamadda ahaa ee lagu qaaday saldhigga kolokani ee duleedka magaalada bomaako ugu horeyn waxaa filimka kasoo muuqanaya sheekh abuu cubayda yuusuf al cinaabi oo ah amiirka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam oo la hadlaya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka maali kuwaasi oo uu jihaad ugu baaqay cadowgana farta ugu fiiqay أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي أمتي الغالية أود في هذا الصدد أن أوجه مجموعة رسائل
waxaan halkan jeclaan lahaa in aan ka diro dhowr farimood oo ay ugu horayso fariin aan u dirayno walaalaheenna ku nool maalida muslimka ah maadaama ay yihiin kuwa ay sida gaarka u qusayso ka hor dadka kale in ay dalkooda ka difaacdaan cadaawada faransiiska waxa aannu leennahay dhammaan qabaa'ilka kala duwan sida bambaara fulaan sungaha dhughuun carab dhaqariiqda iyo beelaha kale faransiiska saliibiga ah ee ixtilaalay dhulkiinna diintiinna beddelay dhulkana ku faafiyey fasaadka marnaba idin lama jecla wax khayr ah الصليبية التي احتلت بلدكم وبدلت دينكم وأظهرت في الأرض الفساد لن تبغي لكم الخير أبدا intaasi kadib filimkan ay soo saartay mu'asasada azallaaqa ayaa soo bandhigaya diyaargarowga mujaahidiinta oo ay barbar socdaan kelimaad dhiirigelin ah oo ay jeedinayaan hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta maqribul islaam
ونهارهم نارا ونجعل من دمائهم أنهارا تسيل في كل الأودية والغفارة بإذن الله الواحد الأحد والسلام عليكم ورحمة الله
minen miɗen jabira jabirore tekkude dunke en amin e sakiraɓe amin e ley mali fuu kala alsilami en komin jabirtaɓe ko anni ɓe keño feede e ko teddengal maɓɓe woni e mum e ko wooɗugol diina maɓɓe e adna maɓɓe fof woni e mum ɗum woni hoɗum e ɗowtagol yeɓiroore allah azza wa jalla ɗum woni hoɗum ɗowtoraade allah immaade e jihaade e laawol allah ngol daraade watta saɗi e ballanaade woni falaade kala konnee allah gon jippiiɗo e dow leydi ndi so foti wagnen e so goɗɗum kammari fa bonna diina yimɓe e aduna mum en joomiraaɗo towɗo o wi'i kaɓe e laawol allah ngol heɓe kaɓa toon ɓeen ɗon haɓuɓe e mooɗon ɓe
markanna waxaa lasoo tabinayaa weerarkii qorshaysnaa ee lagu qaaday saldhigga ciidanka xukuumadda maali ee duleedka magaalada bomaako bilowgii dagaalka waxaad arkaysaa mujaahidiinta oo ka gudbaya xayndaabkii saldhigga iyagoona la wareegay gaadiid ciidan oo yaallay xarada kadib markii ay kusoo taqadumeen askarta dowladda halkaasina ay gudaha ugu sii galeen hoygooda iyagoona halkaasi ka bilaabay toogasho wadareedyo ka dhan ah ciidanka xukuumadda maali qoryaha kala duwan ee boobayaasha ah ayaa durba ka qayb qaadanaya dagaalka kuwaasi oo kasoo muuqanaya aagga dagaalka ciidamada ayaana markii ay arkeen mujaahidiinta oo kasoo ridaya difaacyadii ay u dhisteen inay ku difaacdaan xaradooda cagaha wax ka dayay iyagoona gebi ahaanba goobta isaga firxaday wixii uu dagaalku socdaba markana waxay indhahaygu qabanayaan gaadiid difaacyo iyo goobo gabaad u ahaa ciidanka xukuumadda oo dab la qabadsiiyey halka mujaahidiintu ay weli sii wadaan baacsiga askartii ka firxaday saldhigga qaybaha dambe ee filimkan waqlud calayhim ee ay soo saartay mu'asasada azallaaqa ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah hubkii iyo gaadiidkii ay weerarka kusoo furteen mujaahidiinta
لاح من دم الشديد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya gudaha dalka maraykanka waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isi soo taraya weerarada toogashada ah kuwaas oo sababaya khasaarooyin kala duwan oo gaaraya dadka amerikaanka ah ee ku dhaqan gudaha waddankaas sida ay tilmaamayaan wararka laga soo tebinaya gudaha dalka maraykanka waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay toogasho cusub taas oo geysatay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac toogashadan ayaa waxay si gaara kaga dhacday magaalada atlanta ee xarunta gobolka georgiya ee dhacda koonfur bari waddanka maraykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska gobolka georgiya toogashada ayaa timid ka gadaal markii dad halkaas ku sugan ay isku gacan qaadeen taas oo isku beddeshay is-rasaasayn inta la xaqiijiyey waxaa toogashada ku dhintay hal ruux halka shan kalena ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaadka ee magaaladaas toogashada ayaa qayb ka ah weeraro hubaysan oo inta badan si joogto ah kaga dhaca gudaha dalka maraykanka waxaana dowladda maraykanka ay ku guuldaraysatay inay is hortaagto falalkaas mar walba ka dhacaya gudaha waddankaas wakaaladda wararka ah ee iiraan ayaa ku warantay in dowladda shiicada ah ee iiraan ay u codaysay hindiyo sharciyaad qabyo qoraal ah kaas oo ay tahraan uga mid noqonayso ururka iskaashiga shangahay sharcigan ayaa dowladda iiraan si buuxda uga ogolaanaya inay ku biirto iskaashiga shangahay oo ah urur ay ku midaysan yihiin dowlado dhowr ah oo ay ka mid yihiin ruushka iyo shiinaha maamulka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa aaminsan in xubinimada buuxda ee ururka ay u ogolaanayso xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo kan ganacsi ee midooda dhaqaalaha ee yurasa taas oo ka caawin doonta dalka iiraan inay yarayso saameynta cunuqabantaynta dhaqaale ee lagu soo rogay siddeed iyo tobankii bishii sebtembar sannadkii laba kun labaatan iyo kowda ayaa shir ay xubnaha ururka iskaashiga shangaay ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee tajikistan waxay isku raaceen inay iiraan xubin buuxda ka noqoto ururka kadib sannado badan oo ay xubin korjoogto ah ka ahayd tallaabadan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah dowladda shiicada ah ee iiraan iyo kan gobolka ee ururkan uu ku naaloonayo gaar ahaan marka la eego isbeddelka ka socda gobolka oo ay ugu muhiimsan tahay tartanka kala dhexeeya dowladda maraykanka sidoo kale ku-biiritaanka isbahaysigan ayaa iiraan wuxuu ka saacidayaa caqabadaha siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee ka dhashay cunuqabataynta taas oo ay ku hayaan dowladaha maraykanka iyo kuwa reer galbeedka shan ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka kuuriyada koonfureed wararka ka imaanaya waddankaas ayaa sheegaya in inta la xaqiijiyey shan ruux ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada yangiyangi ee dhacda xeebta bari dalka kuuriyada koonfureed diyaaradan shil ka gashay ayaa nouceeda lagu sheegay midda qumaatiga u kacda ee helikobterta loo yaqaan taas oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan waaxda dubdemiska ee dalkaas waxaana la sheegay inuu dab ka kacay kadib markii ay dhulka ku dhacday mid ka mid a saraakiisha dabdemiska ayaa sheegay in dhammaan shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen kuwaas oo la aqoonsan waayey sababa ku aadan jirkooda oo aada u gubtay sida la sheegay diyaaradda ayaa ku guda jirtay howlasahan ah oo ku aadan cabsi laga qabo dab ka kaca keema ku yaalla halkaas ugu dambeyntiina dad soomaali ah ayaa lagu xiray dalka iswatini dowladda iswatini oo ka mid a dowladaha dhaca koonfurta qaaradda afrika ayaa xabsiga dhigtay koox dhallinyaro soomaali ah kuwaas oo ka yimid dhanka waddanka koonfur afrika dhallinyarada soomaalida ah ee halkaa lagu xiray ayaa la sheegayaa inay xabsiyada kala kulmeen dhibaatooyin ba-an sida uu xaqiijiyey mid ka mid a soomaalida ku nool dalkaas dadka soomaalida ah ee ku nool waddankaas ayaa waxay sheegayaan in dhallinyarada la xiray ay waddankaas soo geliyeen koox shufto ah kuwaas oo ka ganacsada kala wareejinta dadka waxayna intaa ku dareen in inta aan la xirin dadkaas lagala wareegay taleefanadii ay wateen boqolaal soomaali ah ayaa sanad walba lagu xiraa waddamada dhaca qaaradda afrika kuwaas oo badankoodu doonaya inay u tahriibaan waddamada qaaradda yurub iyadoo qaar badan oo ka mid a ay dadkaas ku dhintaan badaha الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله